deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo oo ay kormeer shaqa ku tageen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay sheegeen in baahiyo dhanka caafimaadka ay ka jiraan halkaas deegaanka qaamqaam oo kamida deegaanada dhaca waqooyiga kismaayo ayaa waxaa ka jira baahiyo dhanka caafimaadka sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka jubbaland isku-duwaha caafimaadka ee degmada kismaayo maxamed sheekh aadan oo kamid ahaa mas-uuliyiinta ka socday wasaaradda caafimaadka jubbaland oo maalmahani waday kormeer ay ugu kuurgalayeen xaaladaha caafimaad ee deegaanada kismaayo ka xiga dhanka waqooyi ayaa ka warbixiyey booqashadii ay deegaanadaasi ku tageen safarka waxaan kasoo bilownay xarunta caafimaadka ee goobweyn oo aanu u kuurgalaynay adeegyada ay siiso bulshada ku dhaqan goobweyn iyo nawaaxigeeda adeegyadaasoo ka kooban adeegii caafimaadka bukaan socodka iyo adeegii dhalmada iyo adeegii nafaqaynta oo nafaqayntu ay laba qaybood tahay oo nafaqayntii t s f b-ga iyo o t b-gii ay ka baxayaan waxaan safar labaad ku tagnay deegaanka qaamqaam qaamqaam oo ay ka adeegayaan adeeg caafimaad oo mobile team ah oo iyaguna bixinaya adeegii bukaan socodka iyo adeegii nafaqaynta isaguna ka kooban nafaqada daran iyo kuwa nafaqada nafaqa darrada laga ilaalinayo inay galaan oo loo siinayobo haweenka uureyda iyo haweenka dhalay iyo carruurta da-doodu shanta sano ka yar tahay nafaqadaradii ama adeegii nafaqaynta ee la siinayey ay ka baxayaan deegaanka qaamqaam wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka jubbaland axmed sadiiq ayaa dhankiisa ka warbixiyey baahiyaha caafimaad ee deegaanadaasi ka jira waxa uuna sheegay in dadka ku nool deegaanka qaamqaam aysan haysan adeeg caafimaad oo ku filan
baryahanba waxaan ku jiray kormeer qaybta waqooyi ee magaalada kismaayo khaas ahaan goobeyn meesha layidhaaho layidhaaho istanbul barakacayaasha meesha ay degan yihiin yoontoy buruguud baan ku wareegaynay markii dambena waxaan soo marnay khaamkhaam tuulo layidhaaho waxaan aad ooga qiroonnay tuulada khaamkhaam caafimaad la-aanta haysata dhibka haysta yaan aad ooga qiroonnay markaan ku noqonay xafiiskiina waxaan go-aan ku gaarnay inaan xoogga saarno khaamkhaam hadda waxaan u soo hadlay hay-ad si joogtaa u joogaysa khaamkhaam u degaysa oo shaqada joogtaa ka qabanaysa hadduu ilaah yidhaaho